si weyn badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayago qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardiday dalkiidinkaa qardiday dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wacna wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhowaada barnaamijka xoolasha warasa raadiyo xadaado
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu nasixi ee ku gubataayo geedihiyo dhulkuba kuu dacweeyey adagarulis xaqoo kuu difaaciyo kuqabay gabayanoon daahi idam alle ilaah kuu gangaab buuf maqaadiir saam iyo garnay doonayo guruuta kaa aada gudiyiidka waa beri waxbaas kuu golayreeye adoogama safiidkii rabbiga igalangalkaayo alle goorta goortana kale kuu gantaal dhowd gulxif iyo bilaawiyo abnay gooya hilibkaan gaanari kujiir iyo buran gubac ku liibsiiya bidaad abaalmarin iyo kudhibo gaasidiyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geedka hore kaadhi gebigaaba midkaasoo rabbu guban ha kaa reebi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi leebsi geengeella iyo dumud ha kaa yeelo darbulan wiilaaneed allow guda kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday disi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola sifte buraagorinta kaafuule aar kuu gabado iyo midhax kugu buraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi kul xirmaani ruba kabdun dob iyo haadaanxu meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa habeenimo khamiisa jimcna ee soo galayso taaguna ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo toban sideeda qodobada caawa barnaamijkan saaxiib yaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona booliska soomaaliya oo muqdisho kusoo bandhigay rukubaysna oo shacabka u geysan jiray dhac habeenadii barnaamijkan ayaa caawa aad ku dhegaysan doontiin qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan saaxiib yaal waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaliya etoobiya oo go-aan ka soo saaray in la bedelo calanka iyo magaca deegaankaasi faahfaahin ku saabsan ayaa caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro waxaa qayb ka noqon doona maxaa looga hadlay shirkii golaha wasiirada maamulka puntland ee lagu qabtay magaalada garowe ee gobolka nugaal faahfaahin ku saabsan iyo waraysiyo ayaa caawa inkaga hayaa shirkaasi ay yeesheen golaha wasiira puntland waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan saaxiibyaal waxaa ka qayb noqon doona maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday xil wareejin ay xilkula kala wareegayeen taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka iyo taliyihii hore xilka laga qaaday barnaamijkan ayaa caawa aad uga bogan doonteen faahfaahin ku saabsan waxyaaba kale caawa barnaamijkan aad uga dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona mas-uul gobolka hiiraan uga dhawaaqay wadahadal uu la gelaya maleeshiyaadka al-shabaab hadalkaas iyo sida uu wajahayo iyo qaabka uu ka bilaabayo ayaa caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontiin qodobada kale caawa barnaamijkan aad ka dhegaysan doontaan saaxiib yaal waxaa qayb ka noqon doona ciidana hogaaminaya jenaraal cabdulaahi cali canood ayaa howlgallo waxay ka wadaan gobolka shabeellada hoose maanta xilka ayuu la ware xilka ayuu iska wareejiyey barnaamijkan ayaa saaxiibayaal aad ku dhegaysan doontaan qodobadaas inugu soo kordha ayaa caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doonteen sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doonteen xubintii aadka xiisaha badan ee kalamaan saaxiibayaal qaybaha ugu dambe barnaamijkan caawa waxaa ku dhegaysan doonteen qodobadaas inagu soo kordha ayaa caawa barnaamijkan aa ku dhegaysan doontiin barnaamijka caawa waxaa soo saaray in la socodsiin doono aniga xasan axmed maxamed sharmaake maxamed maxamed sharmaake suulay ayaa farsameynaya ee waa mar kale iyo xulashada waraysyada
oh lacagtii waa iga dhammaatay walaal lambarka may wici kartaa oo hadduu kaa dhammaado kaarkii miyaa dhibca kuu aruurin sow dhigaal kuma furna maya maya muxuu ahaa dhigaal dhigaal waa adeeg ay ugu talagashay shirkadda hormuud inay macaamiisheeda ku abaalmariso adeega dhigaal maxaan ka helayaa waxaad ku helaysaa dhibco kuu ururay oo aad ku beddelan karto kaarka ku hadalka aan dhigaal dhigtoo dhibca aruursadee sideen u furtaa adeega dhigaal waaba dheefe si aad u furato adeega dhigaal garaac xidig boqol labaatan iyo sideed afar gees kadibna dooro lambar kow furashadu waa bilaash ama lacag la-aan haah allay leh waa fursad ka faa'iidaysi mudan waxaa intaasi kuu dheer haddaad dhibco badan urursato waxaad helaysaa abaalmarino qaali ah sida laabtoobyo iyo taleefanno qaali ah waan gaartay hormuud waa dhaqaale abuur weliba adigii asxaabtaadana dhibcaha waad isku darsan kartaan si aad u heshaan hadiyada qaali ah waaba saaxiibada ayuu tala gale faahfaahin wixii intaasi dheer kala xiriir hal afar hal ama hal afar labo dhigaal furo oo kayd dhigo dhigaal furo oo dhibco aruurso dhigaal adeegka dhigaal
dhammaan dadweynaha ku nool magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow waxaa lagu bishaaraynayaa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyey adeegyada idaacaddu qabato sida xayeysiiska ogeysiiska taamiyadaha iyo fariimaha ma doonaysaa xayeysiis tayadiisu sarrayso qiimihiisuna uu jaban yahay ma doonaysaa ogeysiis iyo fariimo ku baxa xilliga aad rabto haddaba howlgaar reediyo cadaado oo kuwa diyaarah dhammaan adeegyada bulshada firo gaara reediyo cadaado iminkan waa la ballaariyey oo maqalkiisu waxa uu gaaraa deegaano dhowr ah sida caabudwa galisoor doxolley cadakibir garoon iyo gadin labe dhammaan shacabka ku nool deegaanadaas waxaa gaari doonta fariintaada sidoo kale dadka ku nool dunida dacaladeeda ayay fariintaadu gaari doontaa iyagoona ka dhagaysan doona live streamka oo ah www.radiocadada.com haddaba haddii aad rabto inuu dhaqso kor ugu kaco ganacsigaaga la xiriir oo wehelkaa ganacsigaaga ka dhigo warbaahinta qarniga ee ugu fiican gobolada dhexe ama booqo xarunta radio cadaado oo ku taala dhabarka dambe ee madaxtooyada cadaado wixii faahfaahintaa dheer kala xiriir eberle xalshan afartan iyo lix deetan iyo sideed soddon iyo labo ama leenka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo
dalkeedinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkeedinkaa qarribay dalkeedintaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarban meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkeedinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin waayahay habeen wanaagsan meel kasta aad joogtaan iyo si kasta noo maqlageysanaysaanba kusoo dhawaada barnaamijka hoodhan oo dhan saaxiibayaal aanu ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacday xil wareejin ay sameeyey taliyaha hore ciidamada xoogga dalka genaraal cabdiweli oo cabdiweli xuseen jaamac gorod taliyaha cusub ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeya gaas daahir aadan cilmiina qarshe ayaa maanta si rasmi xilka ugula wareegay taliyihii hore ciidamada dowladda federaalk soomaaliya cabdiweli jaamac xuseen gorod kadib munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda difaaca ee dowladda federaalk ee magaalada muqdisho sidoo kale cabdullah cali caanood oo ahaa maduuli ciidamada xoogga dalka ayaa xilkaasi ku wareejiyay sareeya gooto odawaha yuusuf raago oo dhowan xilkaasi u magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo xafladda xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada qalabka sida dowladda federaalka fariiniin kooxaha horseeda ciidamada xoogga dalka ayaa xafladda ku qaaday hees wacyigelin iyo sidoo kale kuwa wadaniga taliyaha cusub ciidamada xoogga dalka sareeyo gaas daahir aadan cilmiyna qarshe ayaa ballan qaaday inuu wax badan uu ka qaban doono wax badan uu soo kordhin doono taliska ciidamada xoogga dalka wuxuu sidoo kale sheegay inuu dhisi doono ciidamo qaran oo guud ahaan dalka ka saara al-shabaab
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu kormeeray talisyada qaybaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta kontoriga afraad oo aan weli lagu soo barin xaaladda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hase ahaatee qorshe ahaan loo diyaariyey iyo qaybta kooyo labaatanaad oo xaaladda ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku jirta labadaas meeloodba kormeer baa lagu tegey ee, oo waxay ka- ka mid yihiin meelihii aan kormeerka ku tagnay qaybta koob- afar- konton iyo afraad ayadaa waxay in la diwaan geliyo nambar la siiyo si ay ciidanka xoogga dalka soomaaliya uga- uga mid noqoto laakiin nasiib daro weli haw- hawshaas iyadaa ay- ma aysan fulin marka laga reebo ciidanka ahlusunna waljamaaca oo qorshaysan in muddo dhow loo diro guddi soo soo tira kooba xaaladooda iyadana kormeer baan ku tagnay ee, qaybta koob iyo labaatanaad ee, sunna- ee, ahlu sunna ciidankeeda ciidan tiro badan oo fiican bay haystaan in ciidanka xoogga dalka soomaaliya lagu daro ayay diyaar u yihiin haddana waxaan rabnay inaan dirno guddi isagu soo tiro kooba oo ogaada yaa ciidanka ku habboon yaa ku habboonayn waxaan leeyahay xoog dalka soomaaliyeed kii aan shalay qabtay markaan imaanayay maantay qabashadeeda ka fiican waayo waxaan ugu danayna wax kale maaha shalay markaan qabanayay saraakiisha ceelka xoog dalka soomaaliyeed toban nin ka badan kuma aqoon marka maanta saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dhihi karaa boqolkiiba lixdan baan aqaana taas waxay keenaysaa inaan wada jir wax fiican qabano iyo wax nala ku sugaayo waxaan aaminsanahay in maxaan ku dhaha anagoo isu duuban laga bilaabo maxaan ku dhaha madaxweynaha dowladda federaalka oo ah maa taqaanaa taliyaha guud ciidamada qabarkiisa dowladda dhexe dowlad goboleedyada aan ka midayno inaan dhisano ciidan qaran oo isku dhafan oo hal talis leh oo xoreeya ummaddan nabadeeda iyo qarannimadeeda isla markaas ah hoo jimaado hal talis oo mataqaanaa ee ku midaysan taliskaas inuu hoo jimaado kana howlgeli kara dhammaan gobollada dhan ka howlgeli kara gobollada dhan oo gobol khaasa aysan u jirin maxaa yeelay mas-uuliyiinta difaaca iyo nabadgelyada dalkan waxaa mas-uul ku ah dowladda dhexe
waa tahay munaasabadaasi waxay ahayd xil wareejintii maantii magaalada muqdisho ay xilka ay kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka daahir aadan cilmi naqarsho iyo sidoo kale taliyaha hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeye good cabdiweli xuseen jaamac gorod ciid wanaagsan saaxiibi kul caam waanta bakeyr ayaan hawadan ka leenahay waxaad dhegeysanayseen barnaamijka xulashada warta raadiyaha dhacdo qabihi hore barnaamijka ayaa saaxiib yaal aa wada dhegeysanaysaan oo si toosan kaga imaanaya f m taas deetan iyo sideed dhibic shan megahertisa
shirkadda duulimaadka ee bare bare travel agency barre bashiir waan tegayaa saaka waan baxayaa boorsadeeda ii xiran ee nabadda igu soo bari bye bye digdig arbootin dheera aad boqoshid ma xumee halkee baad barni ay ku sii beegan tahay shee waxaan booqanayaa gobolladeenna bilicda leh dalxiis lagu baraariyo barwaaqaan filayaa basiid weeye arrinkaa iyo barra travel agency ma u geysa baaqaaya bare aa haa barra travel agency ii bayaani hadalka runta lagama boodo been laguma daale adigoo barra travel heli kara ha u bira tuman waxaa jirin gartay ballandhowr wakhtiga iyo ixtiraamka badan iyo qiimaan ku burin iyo sumcad baa loogu bogayo barra travel agency ayaa wax loo dhigo bulshadeennu garanayn aad iyo aad dalka bari iyo nugaal iyo muqdisho baallaheeda iyo ilaa baa iyo bakool baled xaawo iyo luuq idil ahaan beri iyo bad baasha aad ka doontaba barraa kuula heegana waaqan wey hasha bar kastoo adduunyada waddan ay u buubayn kuma yaalla maabkaba ee kaalay soo bogo barra travel agency ballan weeye gacalka haddaa beegso waayo bare tarefal aan aadi waayo anaa doonta balladee badow iigu yar shirkadda bare tarefal agency waxay kuu sahlaysaa inaad si raaxa leh ku tagto gobollada dalka iyo caasimadda waxaad ka heli kartaa duulimaad raaxa leh ma doonaysaa inaad ku dalxiisto dalkaaga safar raaxa leh haddaba horey u gaar bare tarefal agency waxaana kugu diyaara shaqaale kugu soo dhoweynaya gacmo furan xarunta barra travel agency waxay ku taallaa bartamaha magaalada cadaado gaar ahaan kaalinka shidaalka indhaweyne ama kasoo horjeedka shirkadda hormuud telecom soomaaliya wixii faahfaahinta taariir fadlan kala xiriir eberle xalshan afartan iyo kow siddeetan iyo sagaal lixdan iyo labo ama eberle xal toddoba toddobaatan iyo shan labaatan iyo saddex saddex iyo toban
caasha maanta maxay ilu soo hadhawaysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaal iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sidaan u wadaagaynaa miyaadan ogeyn adiga geylo wadaag oo ay hormuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacaysa ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacayo wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoo isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna okay ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiiraan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahintaasi dheer fadlan kala xiriira taleefanada kala ah hal afar hal ama hal afar labo haqabtiraha bulshada hormuud telecom
waayahay kulan wanaagsan meel kasta aad joogtaan iyo si kasta noo maqlageysanaysaanba waxaa maqlagaysanaysaan waa barnaamijka xulashada wararka raadiyo xadaada oo si toos aan kaga imaanaya f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan marka artisa halkaad adigu caalamka ay si toos aan nagala socdaan aalada tubinta tooska live streamka meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada in ka leenaha saaxiibayaal qodobo kala duwan ayaa inoo soo socdo balse markaan waxaan aadaynaa halkaas iyo dowladdeganka soomaliya etoobiya mustafe maxamed cumar madaxweynaha cusub ee dowladdeganka soomaaliya etoobiya ayaa maanta wuxuu amar ku bixiyay in magaca dowladdeganka soomaaliya etoobiya lagu bedelo somali state sidoo kale lasoo celiyo calankii ay ku jirtay xidigta shanta gees ee qaranka soomaaliya oo horey loo isticmaali jiray kaas oo ay ansixiyeen baarlamaankii ugu horreeyay ee dowladdegaankaas u yeesho isagoo ay hareer fadhiyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladdegaanka soomaaliya etoobiya ayuu sheegay inuu ku faraxsan yahay dadka dhaliilay maamulkiisa ama dhaleecaynaya sidoo kale dadka degan dowladdegaanka soomaaliya etoobiya ayuu uga digay inay ku dhaqaaqaan laba qodob oo kale ah in dadku ay isku dilaan habbeelaad iyo in dadku ay ku dhaqaaqaan waxyaaba aan ogolayn diinta islaamka gabagabadii goobta hadalkaas uu ka sheegay dadkii ku sugnaa ayaa waxay hal mar ay wada qaadeen calanka soomaaliya ama astaanta qaranka ee ummadda soomaaliyeed hadalkan ayuu la wadaagay markii bulshada halkaas ku joogtay ay soo dhoweyn ballaaran ay u sameeyeen
qodobka labaad ee madaxweynuhu codsaday waxaa weeyaan laga bilaabo maanta magacii deegaanka soomaalida ayaa lagu soo celinayaa ee dow- ee markii ugu horreysay la ansixiyey ee baarlamankeena ugu horreeyey waa sida Soomaali radio. ii kaadiya qodobka labaad ee bishaarada ee madaxweynuhu uu rabo inuu idiin sheego maanta waxaa weeyaan calankeenii originalka marka insha allah waxaan waxaan hadeer hadeer rasiidkeena waxaan kusoo xidhanaynaa heestii caanka ahayd ee soomaali oo dhan ay lahayd ee soomaaliya toosay hadduu ilaahay
calankii hore deegaanka soomaalinimada ku muuqatay la soo celin doono oo ah calankii baarlamaankii ugu horreeyay deegaanka la ansixiyo sidoo kale in laga reebay soomaalida etoobiya iyada in la waayahay codkaas aad maqlayseen iyo sawaxankii ka dambeeyey waxay ahaayeen munaasabadda lagu soo dhoweynayay madaxweynaha cusub ee dowladdagoonka soomaaliya etoobiya oo maanta xilka la wareegay munaasabad ka dhacda magaalada jigjigo ee dowladdagoonka soomaaliya etoobiya halkaas oo maanta ay golaha deegaanka ay u doorteen in uu noqdo madaxweynaha cusub ee dowladdagoonka soomaaliya etoobiya maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa jirar ugala soo baxaya oo la sheegaya in hantidii dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya ay la kala fakadeen kooxa ku sugnaa ama ku nool ama sidoo kale mas-uuliyiintii dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka xulaasada warta raadiyaha dhacdado qeybaheeda dhexe barnaamijka ayaa saaxiibayaal markaana ku sii saqeynaa
badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayabo qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarkiday dalkiidinkaa qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubura iyo wax garab qabin iyo ikhyaar miyaydaan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal maxaa culummadii qabsaday quraankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco asaraha lagu farxaa kaneecad nabadgeliyo miyaa qowkiiba la nacay kaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago
waayahay meel kastaa joogtaan cid wanaagsan ku lacam waanto baqeer ayaan hawdan ka leenahay waxaa maqal dhegaystaysaan waa xulashada awdhasar haddii halaado oo si toosan kaga imaanaya fm tahdhibcshan marka artis oad kala socotaan cadaadada deegaanada ku dhow dhow qodobo kala duwan ayaa saaxiib yaal ay noo soo socda oo ay ka mid tahay daliil maanta ka dhacay magaalada xudur magaalo u dhow ee gobolka bokool sheegay dad inuu ku dhintay kadib markii halkaas kooxo hubaysan ay dad ay waddada u galeen dad baawur saarnaa meel kasta ha joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawdeen ka leenahay qaybiya dhexe barnaamijka ayaa saaxiibayaal markan aan ku sii saqaynaa booliska soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxay ku soo bandhigeen rag hubaysnaa oo la sheegay xiliyada habeenka inay dhac u geysan jireen qaar ka mid xaafadaha magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa saldhigga galbeed ayagoo xaalgalla ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada dherkiinle gobolka banaadir ayagaa ku soo qabtay laba dhallinyaro ah oo hubaysnaa la sheegay in dhac geystaan xiliyada habeenkii dhallinyaradan ayaa watay bastoolada iyo sidoo kale toorey ama sida loo yaqaana midi ayadoo saraakiisha ay sheegeen in ay uga shakisan yihiin in ay yihiin burcad dadkii xiliyada habeenkii dhacda howlgalkan ayaa ka dhacay saqdii dhexe xalay waxaana taliyaha hogaanka canshuuraha ciidamada booliska soomaaliyeed uu sheegay in labadaas dhalinyaro ah ay qabteen saacaddu marka ay ahayd lixda saaca habeenimo xalay islamarkaana baaritaano xoog leh ay ku sameyn doonaan waxa uu sheegay in lagu kala magacaabo mawlid xasan cawleed kuwaas oo qabteen xilli habeen ah laakiin ciidamada booliska soomaaliyeed ay baaris ay ku samayn doonaan kadib waxyaabaha ka soo baxan ay warbaahinta dib oo ay soo bandhigi doonaan dhalinyar lasoo bandhigay ayaa waxay wateen hal bastoolada caag ah iyo sidoo kale toorey iyadoo weli la sheegin xilliga la qabanayay waxa ay faraha kula jireen iyo sidoo kale taliyaha hogaanka canshuuraha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee booliska saldhigga galbeed ee magaalada muqdisho ayaa warbaahinta la hadlay xalay kadib markii ay soo qabteen ama ay soo bandhigeen dhalinyaradaas la sheegay xilliyada habeenka in dhac u geysan jireen qaybo ka mid a magaalada muqdisho hadalkan ayuu warbaahinta la wadaagay waxaan la kulanay ciidanka qaybta boliiska galbeed oo ku soo qabtay labadan wiilo halkan taagan xasan cabdi iyo mawliid tooreyda iyo bastooladaas saacadda sida hadda ay tahay waxaa waaye lix saac iyo bar waa la dareemi karaa qof kasta xilligaas laba ninoo dhallinyaro ah oo alaabtaas wadata ka hor dhici maayo waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo taliya xigeenka u jeediyo ammaan taliska qaybta boliiska galbeed oo hadda igala joogo taliyaha qaybta waajibaadkooda qaran oo ay guteen waayo annaga waxaana raaciyey inaan ummadda soomaaliyeed u qadmayno amnigooda ka shaqayno habeen iyo maalin u soo jeedno taasna waxaa waaye waxaa markhaati ka kacaaya miradhalkeedii saacadda aan taagannahay iyo lagu soo qabtay labadan wiiloo dhallinyarada ah eedaysanayaasha baaristiya hadda muxuu ahay bilaaban doonta haddii rabbiga awoodda la ogolaado anoon ka hor dhixinna baarista natiijadeeda ayaan haddii alla imo wixii ka soo baxay idiin soo gudbi doonaa waana mahadsantihin
waa tahay taliyaha hogaanka canshuuraha ciidamada booliska soomaaliyeed ayuu kaas ahaa oo faahfaahin ka bixinaya dhalinyaro xala ay ku soo qabteen falaado dambeedyo kuwaasoo la sheegay in ay wateen booliiraaday waa tohoreyaal iyo sidoo kale bistoolada caaga oo shacabka xiliyada habeenka ay ku dhex jiraan ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa muddooyinka u dambeeyey waxay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan magaalada muqdisho kaasoo ammaanka lagu xaqiijinayo ayna ka sameyn xaafadaha kala gadisan ee magaalada muqdisho howlgalkaas ay sameynaya ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa wuxuu xaaladda ammaan uu wax ka bedelay magaalada muqdisho iyadoo xilli kasta magaalada muqdisho dadka shacabka ah lagu dhici jira qeybo ka mid ah magaalada iyo sidoo kale xaafadaha ay ka kooban tahay gobolka banaadir ee magaalada muqdisho meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan saaxiibayaal markaan aan isla soo gaarnay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garab qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco asaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qulkiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiba la
waayahay habeen wanaagsan meel kasta aad joogtaan si kasta noo maqlagaysanaysaanba qaybihii dhexe dambe barnaamijka xulashada wararta raadiyaha cadaado ayaan saaxiibayaal markaan aan ku siinsaqaynaa oo aad nagala socotaan cadaadada deegaanada ku dhow dhow halka ad ayagu caalamkan si toosa ay nagala socdaan alida tabinta tooska lafstreamka maamulka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ka hadleen barakac la sheegay in ay ku jiraan gudaha magaaladaasi gudoomiyaha degmada marka xasan cumar macalin ayaa waxa uu tilmaamay in deegaanada ay ku barakaceen shacabka uu ku sugnaa balse sida loo buunbuuniyo aysan arrintu ahayn xasan cumar macalin oo ah ayaa waxaa kale uu sheegay in degmada ay gacanta ay ku hayaan ciidamada xoogga dalka kuwaasina ay sugayaan ammaankeeda dadka barakacaya ayaa waxay ka cabsi qabaan in dushooda lagu kala dagaalamo islamarkaana ay waxyeelle ka soo gaarta hase yeeshee gudoomiyaha degmada ayaa shacabka degmada uu sheegay inaysan wax yar ka kacayn degmada oo dhan ay barakacayaan isagoo tilmaamay in tirada qoysaska ay gaarayaan saddex qoys kuwaasoo cabsi ka gashay kaliya ay tahay sababta teentay in barakacaas uu sameeyo dhowaan magaalada marka ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la wareegay ciidan uu hogaaminayo ammaanduulihii hore xilka laga qaaday jenaraal cabdulaahi cali caanood oo shabeellaha hoose ee shabeellaha dhexe howlgal ka waday maalmihii lasoo dhaafay kaasoo deegaanada al-shabaab ay gu sugan deegaanadaasi uu sheegay in gacanta uu uga dhigayo deegaanada la sheegay inuu ku wajahan yahay waxaa ka mid ah deegaanka la yidhahda gandarshe oo ku teesan xeedka waa xeebka dhanka gobolka shabeellaha dhexe hadalkan ayuu guddoomiyaha deegaanka marke uu la wadaagay isagoo faahfaahin marka hore ka bixinaya howlgalka ka socda shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale barakaca ka socda magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose
sistem dowladeed aa bedelay marka dadku way la qabsan doonaan waxyar kadib oo la qabsadeen bisadahan ku dhihi rabo waxaan rabaa marka dadku inay fahmaan ujeedka meesha loo tegana maahan mid maaragtay wixii hore loo bartay kale maaha meeshu dowladaa tagtay nidaam iyo kala dambeyn iyo amnan halkaas lagu soo dabaali doonaa haddii la yidhaaho dadku waxaan u rajeynayaa barakaca wixii yaroo kacayna waxaa leeyahay gurigiina kusoo noqda joojiya barakaca mana jiro sida badanba sida madax u qoray maaha marka niyo waxawaaye dadku wararka waa sheegaan oo wax walba iska qoraan waxaa la huwa waa la waa la sheegaa laakiin waxaa fiican meesha xogta rugtaa la weydii kara la weydii waa mahadsantahay cabdifatax waa waa weydii kartaa dadka magaalada joogo anigoo inta xaqiijiyay saddex weysaan hubaa oo hadda aan wacay qaarkood baan xamar tagaan kadib lamarabooda intaan helaan wacay aniga waxay yidhahdeen wax hadda oo ziyaada ma jiraan laakiin meeshu isbedel kale iyo hargaar uu ka dhacan ka baqayna xaqiiqdii waxaan hadda aan hubo saddex weys waay system waa tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ahna xarunta gobolka shabeellaha hoose xasan cumar macalin oo faahfaahin ka bixinaya barakac la sheegay inuu ka socdo magaalada marga ee gobolka shabeellaha hoose markadib markii ciidamada xoogga ay la waraageen toddobaadkan gudaheysana ay al-shabaab weerar ay ku qaadeen halkaasoo la sheegay in dagaal culus uu ka dhacay magaalada marka duleedkeeda oo ku sugnaa ciidamada milatariga soomaaliya iyo al-shabaabka weerar kusoo qaaday halkaasi barakacs ayuu sheegay in aysan ahayn kuwo aad u badan laakiin uu wararka la sheegayo barakac inuu ka jiro magaalada marko ay wax ka jiraan meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan qaybaha dambe barnaamijka ayaan saaxiib yaal aan ku sii saqaynaa nacay miyaad qafladun ku jiri yaamaha ilaa la tago soomaali qaloocane ogow quwadii allo urma rugtay baa jirte urma rugtay baa jirte
ciid wanaagsan habeen wanaagsan saaxiibyaal jimco wanaagsanna waan kugu darayaa meel kasta aad joogtaan ise kastoo noo maqla geysanaysaanba gudoomiyaha hore ee gobolka hiiraan cabdifatax xasan afrax oo ku laabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin dagaalka lagula jira dagaalamayaasha al-shabaab aan kastoo siyaasad ahaan qorshihiisa aan la ogeyn balse beledweyne uu u tegay haddana warar madax bannaan ayaa sheegaya inuu doonayo inuu ququlatooyinka jira ee hirshabeelle hoggaankeeda uu isku soo taago xubno ka tirsan ku kacsan madaxweynaha maxamed cabdi waare waxaa macquul ah inuu meesha uu ka baxo iyadoo siyaasiyiinta kursigan dhowraya uu cabdifitaax afrax uu ka mid yahay wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal lala gala al-shabaab muddada taalibaan oo ay wadahadal la leeyahay waddamada afghanistan
meeshaan waxaa cadow lagu yahay bas markay dadka dilahay nimankii nabadiidka oo taqiinaan ayaa meeshaan mamnuuc ka ah anigana waxaan qabaa ayagaas masirkooda maanta taalibaan aa dowladda afghanistan la wada hadlayso in la wada hadlo hadday wada hadal unbul yihiin annagana dadka u owla aan nahay inaan la wada hadlo sababtaa dadkii la diriraaan nahay labada dirirta ayagaa heshiin kara ama dagaalka sii wadi kara wax kala cabdifitaax xasan afrax oo maanta dib u laabtay magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ayuu kaas ahaa la sheegay in uu wadahadal la geli doono dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qaybo ka mida magaal waa maamulka hirshabeelle warara hoose oo madaxa bannaan iyo hilasar raadiya cadaadan waxay sheegayaan in cabdifitaax xasan afrax uu uba sharaxan yahay madaxweynaha hirshabeelle iyadoo la sheegay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan hirshabeelle inay ku kacsan yihiin madaxweynaha maxamed cabdi waare oo la sheegay in dhowaan mooshin laga gudbi doono saasna uu xilka madaxweynaha uu ku weyn doono taasoo uu hoosta ama uu hoosta uu ka wado cabdifitaax xasan afrax oo ahaa guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan meel kasta joogtaan habeen wanaagsan qaybihii dambe barnaamijka xulashada warsa raadiyaha cadaado ayaa saaxiibayaal marka aan isla soo gaarnay
qatarta umaday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu carareeya dadkii qulqulo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkii qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodoba jirowgow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sina wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey khuraafaad lama rabo
habeen wanaagsan saaxiib yaal qaybihi dambe barnaamijka ayaan saaxiib yaal markaana ku sii soqaynaa gudoomiyaha gobolka bare mudane yuusuf maxamed wacaas dhado ayaa xilli uu ka hadlaya salaada ciida waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu wado sida horumar loo gaari lahaa qaybo ka mid a gobolka bare gudoomiyaha sidoo kale waxa uu ka hadlay dhismaha golaha deegaanka gobolka bare wuxuuna soo hadal qaaday in labaatan iyo sideeda bisha la dhammaystiri doono laguna dhawaaqi doono golaha deegaanka ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda puntland yuusuf ayaa mar uu ka hadlay dhismaha golaha iyo xildhibaanada cusub waxauu sheegay inay ka duwanaan doonaan kuwii hore oo soo maray gobolka bare muddadii lasoo dhaafay wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in xildhibaan aqoon leh la keeno lagana gudbayo xildhibaan bilaa aqoon ah oo u wato ni odaya hadalkan ayuu warbaahinta uu la wadaagay mara ku sugnaa magaalada baasaaso ee xarunta ganacsiga dowladda puntland
maalinta la gaaro siddeed iyo labaatanka bisha waxaa la dhisayaa konsonkii magaalada siddeed iyo labaatanka bishan waxaa la qabanayaa dhismihii golaha deegaanka ee degmada booso waxaa laga yaabaa marka la yidhaahdo golihii deegaanka degmadaa la dhisayaa qof walba inuu muxuu ahayde si ugu hogaltaago intaa halka joogtiya intaa maqli doonto ah konsolkan la dhisaayo golaha deegaanku ma noqon doono kii hore adeeg idagey ma noqon doono oday muxuu ahayde wiil gacanta ku wada ma noqon doono waxaan maraynaa ilaa siddeed jeeroo konsolkan muxuu ahayde marna uusan xilligiisa dhammaysan oo mar walba uu dhammaado muxuu ahayde dhexda isagoo ku jira la kala diray waxa weeye konsolku sidii u ahaa iyo konsol muxuu ahayde laga doonayo waa rabnaa inaan ugu muslim haddii ilaahay yidhaahdo guddi baa la soo diray waxaa naga goor inaanu konsol dhisno konsol cid wax taqaan oo wax tari karta cid waqaalo haysata kow iyo soddon shaqaalaha oo shaqaalo dowlad hoose ah qori mayno waxa weeye dadku waa ku talagaleen qof kasta inuu muxuu ahayde aanu isku karaamaseegin qof ganacsi haysta qof aqoon leh qof shaqaalo kale oo muxuu shaqa haya qof magaalada wax tari kala rabaa waxa weeye waa konsol magaalada gaarsiiya magaalooyinka kale maga-
gudoomiyaha gobolka bare mudane yuusuf maxamed wacas dhado oo ka hadlayay golaha deegaanka xilliga laga dhisaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda puntland isagoo ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari hadalkaas ayuu ka sheegay maanta shalay hayd oo ciidda ay u dabaaldegayaan qaybo ka mid ah maamulka puntland cid wanaagsan ayaana hawdeen kalena saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaa saaxiibaya markaas la soo gaarnay qodobo kala duwan ayaa saaxiibayaal ay noo soo socda ay ka mid tahay dilal ka dhacay qaybo ka mid a gobolka bakool oo la sheegay in dadna uu ku dhawaacmay dadna ay ku dhinteen faahfaahin ku saabsan ayaa goordhow aan idiin gudbo doonaa balse ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana uu hogaaminayo jenaraal xilka laga qaaday ee cabdulaahi cali canood ayaa waxa uu howlgalla uu ka wadaa deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wararka aan ka helayna degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada uu horkacayo jenaraal canood uu iska waa saaka aroortii hore uu kusoo ruqaan sida dhinaca deegaanka waa deegaanada gandarshe ee gobolka shabeellaha hoose jenaraalka xilka laga qaaday ee jenaraal cabdulaahi cali canood ayaa qorsheynaya in uu la sheegayna maanta in xilka uu ku wareejiyey abaanduulada xilkaas maanta loo magacaabo ama isbiic lasoo dhaafa loo magacaabo deegaanka gandarsho iyo deegaanada kale ee xeebta ku taasan ayaa waxaa la sheegay in ay ku sugan yihiin al-shabaab oo muddooyinka u dambeeyey ama sanada u dambeeya halkaasi ku sugnaa ka arriminayay markasaa joogtaan habeen wanaagsan qaybihi ugu dambeey barnaamijka ayaan saaxiib iyo isla soo gaarnay saaxiib yaal markan waxaa kusoo dhawaataan xubintii aadka u xiisaha badneed ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan allamaanta ayaanta iyo ila wanaagsan ilaahayna siiyey
war ilaahay ciidda wanaagsanna siiyey waa ku mahadinaynaa isagaa ku abaal leh alxamdulilah dad aan la arki jirin muddadaanna maanta waa joogaan reer kalamaan horena ahayn heeskayga kala goyne way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida dad maqnaayo dalmara yimid warnimayo ilaahay waa inamad keena haddaan ka maqnaaye soomaalidu waxay ku mahmaadaan nin adduunya joogo maxaa arrinta ku laaban reer xamarkuna waxay yidhaahaan cimrigaago raaga geedna laaysa kutusaah mayreer xamarka soomaali maaha warniyo warkaaga hal xaba kama fahmina sheekada aga dhexgelin waxaa ula jeedaa waxaan arki jiraa iyadoo lagu murmo ciidda sofureed oo la yidhaha bishii sagaal iyo labaatan weeye iyo soddon weeye iyo waa dhalatay ma dhalan waxaa ila yaab badnayd ayadoo banka caraf la taagan yahay in la yidhaaha birri ciid ma ahan weligay ma arkin weligay ma arkin kollayba arrintaas laad gabdhuhu waa la weydiinayaa looma dhama looma dhama sidaysan la haytan looma dhamadi haddana carafyaha gidiideen warwadaad banka carafo taagan yaa taleefon soo diray xertiisiiu la soo hadlay wuxuu ku yidhi warqolo bidcaadaan la xajinayaaye bishaana ogaa markay dhalataye ha idinina ee saa dambe ciida markaasay ku yidhaahdeen war shiiqan soo banka carafo ma taagnid war wuxuu yidhi bidcaan la taaganahay sacuudigana waan ka baqayaaye ha idinina wilaad kale ka been abuuradaasa maa isan lay haytaan looma dhamman isan laysiin ku dheegmi wareedhaa war mahaysaane meesha qisada cajiibka ka dhacday waa bagaystaan salaadii ciidda waxaa wada tukaday dumar tiro badan iyo rag tiro badan weliba naag cod macaan ayaa salaada ciidda bixisay albagistaan salaada ay ku dhaafta taas waa ku xiro lahay warwadaadku sidaas ma dhihine wuxuu soo sheegay in xujaydii soomaaliyeed ay laba midna carafa uu ku dhintay midna midna uu ku dhintay marka laba xaajiyaa sidaas ku dhimatay warniyo miyaadan maqan xaaji sooma laabtay xuja soo laabata marka labadaas adeer waa xajiyeen warnimayo kulmiye waxaan ka dhagaystay in xaaji xaramka taagan oo soomaaliya ka tegey in xisaab xilmar ay ku soo baxday war usuwadeen lakileey manhajkan saadi canshuurta ma lagu xaji karaa horta maya diyaaradaha lagu raaci karaa war ilaa waxay habashaadu la weyntahay waa cashuurad cuntaynayo war canshuur waa ka badan waxa muuse cunay malaha dad nool buu cunay ee warkiisa naga daaye warnimiyo ani warsiin haaye taliyihii ciidanka milatariga jenaraal endagarshe yageegi hilkili wareegi khudbayreed khudbeey intiisu dhiniya fiiriya meerey tilaabadan kooreytoana qaadaw inoo shabaab dukum daakum aan kuweel u weeri wareedha ninka meesha ka qodbeeya waa jenaraal garod wuxuuna yidhi intaa xilka hayay waxaan ka shaqeeyey nidaaminta ciidamada iyo inaan askartu hubla'aan socon iyo sidoo kale in askarta xoogaaga yarka aan laga masumaasuqinoo qaab elektroniga ay ku qaataan oo gosobaalley shaarbaa looga istaago war wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga colaad qaraxii lala rabay waa ka badbaaday waxna ma gaarin laakiin walaalkiisa qaraxii shaam uu ku dhintay war jaranaal caadaad ma soo laabtay mise waa sii soconaya warnimada maalmaha ciidda shabaab waxay soo bandhigeen ayagoo dharkii afar iyo tobanka oktoobar wato ee militariga oo baabuur calaamadii militariga le wata waa yaabay wasaaradda gaashaandhigga miyay ka tirsan yihiin ma in ciidanka xoogga lagu biiriyey rabaan ma dharkaas suuqa lagu gadaa mase waxaa runa midba shaar ha qaato iyo hub iyo shaabad gooni iyo shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan warnimayo war mahaysaane magaalada jilib waxaa ka dhacday niman shabaab oo dharka ciidanka dowladda wata ayaa waxaa arkay nin oday oo militariga hore ka tirsanaa markaasuu farxadda daga badatay buu u soo dhawaaya markaasuu niman yo waan sugana garoon la tabaadeen markaasuu yidhi yaa sugaysa adeer tuutahan markaa arka waa jirracoodaa buu yidhi ayaantaana qola habaaran oo shabaab la yidhaaha madax naga cuntay marka adeer yaal soo dhawaadu yidhi soo dhawaada yaanan arkina geesahan iska fiirshu dhaha labadaas xagoo ku sugaya og saacaddan allah u sakhir adeer nimanka ciidanka dowladda malaya waa taqaana war al-shabaab dharka ciidanka ma ku ciidayeen ama dhoortusay ka heed arrada waa ku dheedheenaayeen warnimayahu dowladda soomaaliya shirkad maraykanah iyo heshiis la gashay baa la yidhahda wareedha waa abaarsanay maxawlimaan lala soo wadaa hubkiyoonaysa baryaalka laxsiingaroonaad la fad u hay salaad adigana buush weelkan buuhiyaa nagu wareersiya naga jooga adeero war warkii aan naga dhexgelin inayna dhegaysta nimanyo shirkadda madaxweynaha soomaaliya ayaa waxay fududaynaysaa inuu maraykanka tago weliba uu la kulmo donald trump iyo aqalka sare iyo aqalka hoose maraykanka waxaa dhan waxaad noo sheegtaanoo beenta waa waxaasoo kale madaxweynuhu soo maraykan ma ahayn yuu gacansiin uga baahan yahay waa dalkiisii labaade baradha idaacadaha ku waalaniyo been isku sheegin anaa maanta dhegaystay meyd gaari wada oo ciidamada ammaanku ay qabteen warnoo idaacadana ha u gefin ummadda been ha u sheegin meydka in la soo aasaa loo waday kadibna waa la xabadeeyey mid ka mida dadkii meydka waday aa ku kor dhintay kuwa caafimaad qaban waa kala boodeen marka warkaagu meedaa meel lagu dara miya warwar ma haysaane somalilan waxay xirtay wasiiro ka yimid kolli kashana warwar ma hayside bil gudaheed saddex madaxweyne ayay jigjiga maraysaan iyo cabdiiley marka laga qaaday ilkacsaa lagu bedelay ilkacsan waxaa lagu bedelay cagjar cagjarna niman yahow lugjar ayaa lagu bedeli doonaa warnamiyow soomaalilan maaba kuwar haytan isan lanki gowdhan laaraha isan goradaaseen xabsiga baan liinta ku cabayaan alijeri aaysa shalayka geeriyoota la duuba ilaahay nahriisa war xabsigii ummadda uu ku wareeran jiray maa ku dhimid maya waa ku fargatay warnimayahow awaalantihiine ahlu qabuulka haxaminina warnimada war ma haysaane subaxii dhaweyta salaada ciidda la dukanayey masaajidka isbahaysiga markii takbiirtii dhammaatay shiiqii dadka dugdujinayey markuu yidhi istawu istawu istawu ee salaaddii loo istaagay ayaa dhegta waxaa loogu sheegay ra-iisul wasaariyaa soo socdee shiiqow jooji salaadda markaasuu dadkii wuxuu u sheegay shiiqii war istawu amar baa ka dambeeyey suga bismillaahi raxmaani raxiim gudaadka nabadiinooda ala ka daramay war hees cusub baa soo baxday nabad iyo nolol la yidhaahdo war weligeen ilaa xaaweeye aadana nabadii nolol rabneeyo waa maxay nabadii nolosha cusub oo saaka la keen war nabadiinoo laga tan isan fadaasan meed tuwargaadka goran hali sheegood wareeraa nimayow geedka waayii ugu dambaysay sidaa u waalaydeen ayaa ilaa hadda u waalantihiin miyina miyir weli soo yeelan oo tawfiiqda ilaahayna waafajin war ninkaan goormu xanuunsaday waa roonaa markii ugu dambaysay miirkii bay la tagtee meeday war heestaas heestii gaalgacay miya wareede heeskaa niyow kalamaan male waa ka horreeyey nimayow beenta naga dhaafa heesee xaafaadu heshaan badda gala nimayow iyo meeska gaalka ayaa injabay war yaar qaliya labadaan kujibina naga tag niyow iyo meeska kale naaqawaaq waa ka daalniyo waraan laga dhabaynayni maanta wixii ka dambeeya madax dhagala baan doonaynaa oon hadalka dhaadayn war madi waabaan gajirin duwalkoo gube wareeda magaca dabka u qabtaan inagu kala wada meeshaa nimayow
aad iyo aad iyo mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan saaxiib yaal meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay intaas ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijka caawa soo saaran la socodsiin anigoo xasan axmed maxamada waxaa ii farsamayna saaxiibkay cumar axmed ibraahim murtaxeefa tan inta barnaamijka mid lama dib u kumi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaan kaga tegayn hees oo ku looqeyniyey maxamuud maxamed xasan kamallo oo la yidhaahda sakaraadka caashaqa
ساداش وقلم سيدا ما انت جودي سيدني وانا قام ثلاث خاد سيدني آه آه آه قدمين شعرتا ساداش وقلم سيدا ما انت جودي سحوريت بحاول أتنادي كسائي كسائي سحوريت بحاول أتنادي كسائي سحوريت بحاول أتنادي كسائي سحوريت ليالي صعب كل شيء والكاهلي صعب كل شيء سكرات العاشق سكرات العاشق aniga naiseetee sakaraad macaasho aniga naiseetee waxaad iisi sabaysay cadiguna sabay ahayd waxaad iisi sabaysay waxaad iisi sabaysay lugtay siyaadada sa jacaylka kuya kuya lugtay siyaadada sa jacaylka kuya saxyaad qurda sanqaadka howlaha ina subax dariiqo سلسلين هالقولها سابلين ربها ها ها سحيا دورتا صنعت هونها إن صبح طريقه سلشان تبغيها